والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aan saaka idinkugu heenna hadduu alle idmana waxaa ka mida dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigaya ololo lagula dagaalamaya kaneecada oo laga fuliyey degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in murtad gurguurta iyo maleeshiyaadkiisa ay ku fashilmeen duulaankii ay laba sanno ka hor ku soo qaadeen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinna kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa ka faa'iidaystay gurmad caafimaad oo ay gaarsiisay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad xasan gurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subax sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aan ku horumarno hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar culus ku qaaday xerada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin gudaha degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare cadowga ka soo gaaray weerarkaas shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga iyo fadhiisimaha maleeshiyaadka riddada ee bariire dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa laba qarax oo mujaahidiintu ay shalay ka fuliyeen deegaanka bariire kaas oo ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaankaas waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo ololo lagula dagaalamaya kaneecada oo laga fuliyey degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xaarif cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya
muuqaalkan kooban ay kataab al akhbaariya kusoo bandhigtay mashruuca la dagaalanka cayaanka oo ay wilaayada jubbada hoose ka samaysay degmada jamaame ee wilaayadaasi waxaa lagu arkaya deergarowga xirfadlayaasha u diyaarsan buufinta kaneecada iyo cayaanka kale iyagoona si wada jira ugu jihaysanaya dhanka fulinta mashruuca lagula dagaalamayo cayaanka xaafado ka mid a degmada jamaama ayaa la arkaya iyagoo si habsameel uga sameynaya buufinta xasharaadka macayaanka
xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in murtad gurguurta iyo maleeshiyaadkiisa ay ku fashilmeen duulaankii ay laba sanno ka hor ku soo qaadeen qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani mustaf dhuxulow oo ka mid a xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlay fashilka iyo guuldarrada kooxda xasan garguurta ka soo wajahay dagaaladii labadii sane lasoo dhaafay ay ku qaadeen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya murtadkan ayaa sheegay in mujaahidiinta bariga afrika looga adkaan karin xurko iyo xamaasad qof kaliya ka socota taas oo uu ula jeeday qar isku-xornimada xasan garguurta uu ku galay dagaalka ka dhanka ah dhulalka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka xildhibaankan oo ku diganaya xasan murtad jabka iyo hoogga ku qabsaday macaarigtii adkeed ee looga adkaaday ciidamadiisa ka dhacay gobollada dhexe ee sida daran loogu jabiyey maleeshiyaadkiisa uu mikrofoonka iyo saashadaha layska arko ku horkacayay ayuu murtad dhuxulow tibaaxay in wixii guuldarree dhacay mas-uuliyaddeeda uu dusha u ridan doono xasan garguurte waxaa soo hara shabaabka runtii shabaabka dowladda hadda labada sano ay socoto dagaalay ku waday laakiin dagaalay ku waday waxaa la rabay inuu noqdo dagaal inay dhinaca socoto fikir la soo aruriya loo baahnay hal qof oo meel fadhiista keligiis inta go-aan qaato go-aankiisa shabaab laguma rey karo waxa waa ideology adduunya dadna lamid ahaa jira waxaa la rabaa dagaalkan in la wado shaqooyin kaloo fara badan research in la sameeyaa la rabay laakiin hal qof oo iska socda oo dowladda gacanta ugu jirto oo shaqo kasta raba inuu isaga qabto oo maaragtay dastuurka garabka u saaran yahay oo dowladnida garabka u saaran tahay oo labada aqaloo baarlamaanka u saaran tahay shabaab ma difiid garay kari xubno badan oo ka mid a golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa horey u saadaaliyey dagaalka indhala-aanta ah ee xasan garguurta ku qaaday qaybo ka mida wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo ay sheegeen haddii ay kusoo jabaan dagaalkaas inay u diyaar noqonayaan wax la mid a wixii ka dhacay waddanka afghanistan hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya xasan garguurta ayaa noqday tusaalaha ashraf kaaniga labaad ee soomaaliya isaga oo mar waliba taagan masraxyada fadeexadda islamarkaana xiran garaadooyinka guuldarro ee kufriga caalamiga ah ugu dambeyntiina xasan garguurta ayaa kooxdiisa kala kulmaya caqabado badan iyo mucaarado aad u xoogan oo intooda badan salka ku haya guuldarooyinka uu kala soo kulmay fagaarayaasha dagaalka iyo wax kabeddelka dastuur gaaleedka u yaala kooxdooda kaas oo sii xoojiyey khilaafaadkii horey u dhex yeelay maamul goboleedyada murtadiinta iyo taliska villa soomaaliya mahadsanid rabbaani wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taaibiinna kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya askartan towbadkeenayaashaha oo dhowaan ay soo bandhigtay wilaayada hiiraan ayaa in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada waxayna tababaro kala duwan kusoo qaateen wadamada eritrea iyo yugandha in muddo ah oo ay ku howlanaayeen la dagaalanka shareecada islaamka ayaa ugu dambeyn allah fahamsiiyey wadada qaldan ee ay ku socdeen iyagoo towbadkeen ah ayaana lagu soo bandhigay magaalada buqaqable markii towbada loo qabtay ayaa waraysi dheer oo ay siiyeen idaacadda andalus kaga warbixiyeen dhibaatooyinka ay kala soo kulmeen ku biirista safka gaalada bismillaah magay maxamed aadan hafow sabriye ciidanka meel raasime ku goraday muqdisho harada gordom meelasan noo qaaday tababararsin qadan er elitrianajey atumiyo koo bilood amala miila errowni mishalka saana miiloo meel raisa buurare aho kuleel ahoona najey meelasian aan rowni atumi koo bilood anaka jarni gaardigaadi iyo buurtadida ku dhaado meel raisa kofadigu kudhiim arnaaga dad oo meel raisa dhibaatiyo oon iyo rafaad iyo walbadan ka dhimada arey ade afartan iyo meelaas nafgalaan iyo datan dhoo kumadowdeen gaaji iyo rafaadilin oo banaanka laga duugay ee jiraan oo habaalgaabla lingoodina ma jirto adaa meel raisa lambad yara siliga rahin walka duugi leeda walana qaaday manishaanahi soomaali armasla guutuda lijey guutudana hilwiin arada hilwiin lijey meel raisa dagaala sanar arshaa meel rais waljara ku dambean si dhammaa sanar madaxda nin kuwaas aanin sheegtay ninanijey dagaalka oo basti galni meel raisa dad badan meel raisa murtadiinta oo lagu dhamaay jiraan meelna way dhaawace iyo waa qaadeen jiraan kuroorin leh dagaalka meel raisa iyo la boojiisinyaa meel raisa gaajiyo dad haa dad halgali murtadiinta eedeeda linkubadi dhaawana ma qaadan magacay adow yurkaab aadan isa gelere bokool udur ya ku qoradi madi hore anikoo alankaabtigahayni kii alankaabtigahay usku nagdi sagaal bilood beembeeng miilininihaay maari dembe maynanere goriha qaadadaasan hamaraha ku qaadadaasangananeeri diyaari miilinanoo ka qaaday hamarana nisheen gabaharanana laleey maarlamaad wayna qaaday hatana tababar kale hatana niin qaadi gaba wadangaale kambaala laleeninije yuaandha lamangleyin ayaa sidabulood hanada dugudaasi hatan urur halayinkiiba maybuatumuy walaasa dugudaasi an gaaladaasi wal an shal fahmawba mahaynab gaala an magaaja madba mafaangneb dugudka la isku gordaan alikin ronya tii afaraad waxaana qaaday hatan harana nageenahniinagi shambulooda meeli maangmaangi intointoylanjijiifni maagomaago tiiliyaadana nasii goridi gaba adadaylile ku hoolgalana naari adaday sidabulooda roogni ma haynahayn sida urur ugu dambeyn waxa ay baaq towbadkeen ah u direen maleeshiyaadka weli ku madax adeegaya gaalnimada ay ku sugan yihiin alxamdulilah meel rays murtadiintan aku bay waan ilaahay hadda meel rays dadka islaamka aan hadda jaru eediada lahayn ka dhowey gulaan rajeeya dadka islaamka dadka meel rays foolumadaas meel rays ka jiraan dhibaatadaas rafaadkaas salaad la-aantaas ha ku bayanaas dhiibaan la islaam dadka islaamkaas dhiiban dadi hadda gudam fadaxayana meel rays isku dhaafale meel rays areen walfaydila yoo ku deeraan maleh ana madi dhatang madhaboon lankiibo laalada ereed warkay dheegi doono marlamaadi mardem lankiibo gabakiisuga aan ogaayay iskala noolaynan kajar marahe muslumiinta galantiyo anis dhiibay taa'ibiintan lagu soo bandhigay magaalada buqa qable ayaa ku biiraya tiro askar towbadkeenayaal ah oo maalmihii u dambeeyey ay soo bandhigayeen maamulada islaamiga ah mahadsanid cabdiqani bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa ka faa'iidaystay gurmad caafimaad oo ay gaarsiisay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman safaa xasan daawadeedu sharaabadan saddex waqtiyaa siinaysaa ma garad waa kii caarada ma fahanti kanna saddex waqtiyaa siinaysaa kaniinkan hal subaxdii hal habeenkii dhegta meeshan hoose boomaatalanka marinaysa ma fahanti wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee ka koobnaa ducaadda iyo dhakhaatiirta ee gurmadka ka waday degmooyinka iyo deegaanada qaar ee jubbada hoose waxa ay dhowaan gaareen degmada xagar in ka badan shan boqol oo ruux oo ka kala yimid gudaha magaalada iyo deegaanada hoosimada degmadaas ayaa ka faa'iidaystay deeq isugu jirtay baaritaan iyo daawooyin lacag la-aan ah muddo laba maalin ayay howlaha gurmadka ka wadeen degmada xagar taasoo dadku ay si siman uga wada faa'iidaysteen ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti ugaaska beesha bartire ayaa aada u soo dhoweeyey gurmadkan ka yimid dhinaca maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maasha allah maasha allah maasha allah dadkii caafimaad dhakhaatiir xarakada ay soo dirtay gaar ahaan wilaayada jubbada hoose ayaa soo gaaray degmada alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan wixii haddii ilaahay uu soo dhiibay wadeen unbay noo keeneen dadkii reemigaana aada loo daaweyn hayaa u imaaday soomaali oo dhan ka kooban alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dadkii haddii juhdigaan bixiyeyna ilaahay ajar iyo xasanaadaha ka siiyo annagana waan soo dhoweynaynaa bahda caafimaadka iyo ragga ducaadda ee ducaadda iyo muxuu ahay dhakhaatiirta iyo iclaamka intaba waan u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa intii ay socdeen baaritaanada iyo daawooyinka lacag la-aantaha ee lasoo gaarsiiyey bulshada ku dhaqan degmada xagar waxaa dhinac socday kelimaad baraarujin ah oo ay jeedinayeen ducaad ka tirsan maktabka dacwada maanta marka dhakhaatiir tayalaha u timid daawo tayalaha loo keenay aad bay ugu faraxsan yihin si kalsooni leh yay u yimaadeen marka daawada u qaadanayaan dadka qalbi ahaanna waa loo daaweynaya waa loo dhabiibahayaa oo diinta ilahay tawxiidkaa loo sheegahayaa dhanna maaragtay ilaadinka daawadii jismiga ayaa la siinhayaa dhakhaatiir labadaba maarata ku filan oo xagga ducaadda iyo xagga maarata daawadaba aqoon u leh labadiiba maarata way u shaqaynayaan way u taagan yihiin marka fadligaas allah bixiyey maarata waxaan leenahay haadaa min fadli rabbina wey marka arrinkaa asaga ilaahay fadligiisa wey allahn ku mahadinaynaa uma bacdallaahina mujaahidiinta ee arrinkaa u istaagay dhiiggooda iyo wakhtigooda iyo maalkood u huray baan ku mahadinaynaa ee maarata xarakata shabaabka mujaahidiin ugu dambeynna qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey baaritaanada misana qaatay daawooyinka ee ku sugan degmada xagar ayaa ka horceliyey sida ay ugu baahnaayeen hawshan gurmadka ee deegaankooda soo gaartay magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh aadan guudow joogo degmada xagar ilaahay ha ku mahadsan walaayada islaamka ee takhaatiir ka socotaa noo imaaday caafimaad ciyaal ayaan wadaa dhowr cunug ah daawaana qaatay ilaahay aanu ku mahadin haynaa alxamdulilah maanta farxadda deegaankiisa maanta alxamdulilah boqolkiiba boqol dadkii deegaanka baadiyii kii ahay iyo kii magaalada joogay kulli waa insha allahu daawo fiican ay qaateen maasha allah ilaahay aa ku mahadsan intaas kadibna walaayada islaamka oo noo soo dirtay aa ku mahadsan alxamdulilah daawada waa loo baahnaay meesha waa loogu baahnaay isniina maxamed bayaaw deegaankaaga xagar cadey maasha allah ka waran maanta meeqsana jirta kaali arag waay wallaahi qaarkan dambe ay xanuunay sinahan dambe ay xanuunay daawada ad keenteen qeyr allah idinkiiga dhigo onankana qeyr allah nooga dhigo dhigo muslimiinta ay noo keeneen nabadgelyada barwaaqada bashbashka biyo cabka allah ilaahay idinku caafi onankana nagu caafi aamiin horey sidan oo kale waxay dhakhaatiirtan ka socdeen maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose deeqa caafimaad ay u gaarsiiyeen bulshada ku kala dhaqan deegaanada yara iyo goodaayo oo ka tirsan degmada dhoobley mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeeriyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warbixintan waxaa inoo diyaariyey nuur cali warsame abuushayba madaxii hore ee kooxda riddada shariikh sheekh axmed shariif murtad oo dhowaan ku soo laabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxauu bilaabay kulamo xasaasi ah oo ka dhan ah xasan gurgurte murtad shariif sheekh axmed ayaa kulammada waxa uu la yeelanayaa xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan kuwa sida baan uga soo horjeeda hoggaanka kooxda riddada xasan gurgurte iyo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdibarre hadafka shariif sheekh axmed uu ugu soo laabtay magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamay inuu doonayo nidaamka xasan gurgurte inuu felasha ka jiro isagoo kaashanaya xildhibaanada sida xoggan uga soo horjeeda nidaamkaasi xildhibaanada ayaa ah kuwo siyaabo kala duwan uga soo horjeeda xukuumadda xamse cabdi bare waxaana ay u arkaan inay noqotay mid fadhiid ah oo waxqabad weyn aan lahayn iyo in taladii odhan ay gacanta u gelisay xasan murtad sidoo kale xildhibaanada carcarta ah oo ka soo horjeeda xasan gargurte waxaa ka mid ah kuwo ballankii uu horey uga qaaday uu uga baxay kadib markii uu ku ansixiyey dastuur gaaleedka kuwaasoo aad u gadoodsan islamarkaana bilaabay inay la kulmaan shariif murtad kuna biiraan mucaaradka sidoo kale waxaa jira xildhibaano si ba'an uga soo horjeeda gudoomiyaha golaha dawaaqidda murtad aadan mudoobe kuwaas oo iyaguna doonaya inay muujin ka keenaan murtad aadan mudoobe si golaha dawaaqidda uu u baneeyo kursiga uga fadhiyo xildhibaanada ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay kulamo gaargaar ah ay ku yeelanayeen hoteelada magaalada muqdisho ayagoo sidoo kalena la kulmayey shariif sheekh axmed xiisadda siyaasadeed ee ka dhex qaraxday nidaamka daaquudka kooxda xasan gurgurte ayaa ahaa mid si weyn looga dareemayo gudaha magaalada muqdisho waxaana jira mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada xamse cabdi barre kaasoo ka bilowday gudaha magaalada muqdisho ilwareedo ayaa xaqiijinaya in xildhibaano ku dhow boqol ay mooshin gudbiyeen balse murtad aadan madoobe oo ah hogaamiyaha golaha dawaaqidda kooxda riddada oo madaxtooyada ku daaban oo uusan weli aqbalin mooshinkaasi murtad shariif sheekh axmed ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku dhaliilayo xasan gurgurte iyo dowladdiisa aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu